bilowgii cutubka koow iyo labaatanaad oo rabbigu saaraah wuu soo booqday siduu yidhi oo rabbigu wuxuu saaraah u yeelay siduu kula hadlay oo saaraah way uuraysatay oo ibraahim wiil bay u dhashay isagoo da'weyn waxayna ahayd wakhtigii ilaah kala hadlay isaga oo ibraahim wuxuu wiilkiisii u dhashay oo saaraah u dhashay isaga u bixiyey isxaaq oo ibraahim baa guday wiilkiisii isxaaq markuu siddeed maalmood jiray sidii ilaah ku amray isaga oo ibraahimna wuxuu jiray boqol sannadood markii wiilkiisii isxaaq u dhashay isaga saaraana waxay tidhi ilaah waa iga qosliyey qof kasta oo maqlaana waa ila qosli doonaa oo waxay tidhi yaa ibraahim ku odhan lahaa saaraah carruur bay nuujin doontaa waayo wiil baan u dhalay isaga oo da'weyn wiilkiina wuu koray naaskiina waa laga gudhiyey ibraahimna diyaafad weyn buu sameeyey maalintii isxaaq naaska laga gudhiyey saarahna waxay aragtay wiilkii ee hagaar tii masriyadda ahayd ibraahim u dhashay oo ku cayaaraya sidaas daraaddeed waxay ibraahim ku tidhi eri addoontan iyo wiilkeedaba maxaa yeelay wiilka addoontanu wax la dhaxli maayo wiilkayga isxaaq ah waxaasuna ibraahim aad buu ula xumaa xagga wiilkiisa ilaahna wuxuu ibraahim ku yidhi yaanay kula xumaan wiilka dartiis ee naagta addoonta ah toona wax alla waxay saaraah kugu tidhaahdo hadalkeeda maqal waayo farcankaaga isxaaq baa loogu yeedhi doonaa wiilka addoontana waxaan ka dhigi doonaa quruun waayo isna waa farcankaaga ibraahimna aroortii horuu kacay wuxuuna qaaday cunto iyo sibraar biyo ah oo hagaar buu siiyey intuu garbaha u saaray wiilkiina wuu siiyey markaasuu eryey wayna iska tagtay oo ku wareegtay cidladii bi'irshabac biyihii sibraarka ku jirayna way dhammaadeen kolkaasay ilmihii ku xoortay geedihii midkood hoostiisa wayna tagtay oo waxay fadhiisatay meel ku soo jeedda oo ka fog oo qiyaastii ah intii fallaadh la ganay gaadho waxayna tidhi yaanay eegin dhimashada wiilka iyadoo fadhida meel ku soo jeedda ayay codkeedii kor u qaadday oo oyday ilaah baana maqlay codkii wiilka malaa'igtii ilaahna hagaar bay samada uga yeedhay oo waxay ku tidhi hagaaray maxaa ku helay ha baqin waayo ilaah waa maqlay codkii wiilka meeshuu joogay isagu kac oo wiilka toosi oo gacantaada ku hay maxaa yeelay quruun weyn baan ka dhigi doonaa isaga markaasaa ilaah indhaheedii furay oo waxay aragtay ceel biyo ah kolkaasay tagtay oo sibraarkii biyo ka soo buuxisay oo wiilkii waraabisay ilaahna wiilkii buu la jiray wuuna koray oo cidladuu degay wuxuuna noqday qaansoole wuxuuna degay cidladii faaraan hooyadiis baana dhulka masar naag uga qaadday waxayna noqotay wakhtigaas in abimeleeg iyo fikol oo ahaa madaxda ciidankiisa ay la hadleen ibraahim iyagoo leh ilaah waa kugula jiraa waxa aad samayso oo dhan haddaba halkan ilaah iigu dhaaro inaadan ikhiyaanaynaynin aniga ama wiilkayga ama wiilkayga wiilkiisa laakiinse sidii aan wanaagga kuugu sameeyey inaad adni iigu samaysid aniga iyo dhulka aad qariib ahaanta u degganaydba ibraahimna wuxuu yidhi waan kuu dhaaran doonaa ibraahimse wuxuu abimeleeg u canaantay ceelkii ay addoommada abimeleeg ka xoogeen aawadiis abimeleegna wuxuu yidhi anigu garan maayo ka waxaa sameeyey adna iima aad sheegin welina ma aan maqlin maanta mooyaane markaasaa ibraahim ido iyo dibyo kaxeeyey oo wuxuu siiyey abimeleeg labadoodiina axdi bay dhigteen kolkaasaa ibraahim idihii gooni ahaan uga bixiyey toddoba sabeenood abimeleegna wuxuu ibraahim ku yidhi macnahoodu waa maxay toddobadan sabeenood oo aad gooni ahaantooda u bixisay markaasuu yidhi toddobadan sabeenood waa inaad iga guddoontid inay markhaati ii noqoto inaan anigu ceelkan qoday sidaas daraaddeed meeshaas wuxuu u bixiyey bi'ir shabac maxaa yeelay labadooduba meeshaas bay ku dhaarteen sidaa daraaddeed axdi bay ku dhigteen bi'ir shabac markaasaa abimeleeg kacay isaga iyo fiikool oo ahaa madaxda ciidankiisa oo waxay ku noqdeen dhulkii reer falastiin ibraahimna geed buu bi'irshabac ku beeray oo halkaas buu ku ducaystay magaca rabbiga ilaaha daa'imka ah ibraahimna maalmo badan ayuu dhulka reer falastiin qariib ahaan ku degganaa